الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما باب وتفريع أبواب الصفوف باب تسوية الصفوف macnaha waxa weeye abwaabu sufuuf safafka baababkoodii oo tafriic lagu sameynayo lasii kala qaad qaadayo baabka u horeeya waxa weeye simidda safka salaaddii baynu ku jirnaa axkaamteedii sunantii ay lahayd iyo siduu nebigu u dhigay u jireeyey calayhi salaatu wasalaam qowlan wa ficlan intaba taasoo ku tilmaamaysa muhimadda iyo miisaanka ay leedahay intaasoo axaadiidii shayga ay ka hadleen inaan la fudaysan karin see cibaado qurux badan ku noqonaysaana waa hadyigaa nebiga in la raaco calayhi salaatu wasalaam can jaabir ibni samurata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu ummadda wuxuu ku yihi isagoo la hadlaya alaa tasufuuna miyaydaan u safanayn salaada kamaa tasufu lmalaa'ikatu cinda rabbihim caza wajal siday malaa'igtu u safato ilaahooda agtiisa weynaayo wanaagsanaaye qulnaa wakayfa tasufu lmalaa'ikatu cinda rabbihim waxaan nebiga ku nidhi sideebay malaa'igtu in ilaahay agtiisa u saftaan qaala wuxuu uhi yutimuuna waxay dhammaystiraan asufuufa almuqadama safafka la horumariyee horeeya wayataraasuuna fi saf safkana way isku dhejiyaanee daldaloola uma yeelaan safba safku ka horeeya wuu buuxaa oo way buuxiyaan daldalool iyo kala durug midna uma yeelaan ee way isku dhajiyaan sidaasay malaa'igtu alla agtiisa marka ay ku cibaadaysanayaan ayay u saftaan ayuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam marka intii shaydaankiiya lagu dayan lahaa in malaa'igta ilaahay lagu daydo khalqigaa qiimaha badan weeye can inucmaan ibni bashiirin qaala aqbala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ku soo jeediyey calannaasi dadka biwajhi wejigiisuu kusoo jeediyey markii salaada la gelayay fa qaala wuxuu uhi aqiimuu sufuufakum aqiimuu sufuufakum aqiimuu sufuufakum saddex jeer buu ku celiyey ereygaa wallaahi latuqiimunna sufuufakum waan dhaartee safkiina waydin hagaajin oo aydin hagaajin iqaamadu waa too dhammaystirka dhan walba aw layukhaalifanna allahu ama ilaahay wuxuu kala kicin doonaa bayna quluubikum qalbiyadiinuu kala durkin oo uu kala kicin way isqaban waaye dee markaa qalbigiiba wada jirhkiisii salaadaaba kow ka ah in qalbigeennu isqaban waayaana uu iswaafaqi waayaana musiibe iyo mushkiladu waa inbeelaada oo quluub wada jirtaa ka muhiimsan oo ka waa ka wanaagsan qalbi kala socda qaala wuxuu yihi asxaabiga nucmaan fara-aytu rajula nin baan arkay asxaabta ka mid ah waa nin kastoo asxaabta ka mid ah yulziqu isagoo ku dhajinaya mankibahu garabkiisa bimankibi saaxibi saaxiibkiisa kale garabkiisa inba ninka kale garabkuu qabatiinaya wa rukbatahu birukbati saaxibi jilibkiisana jilibka saaxiibki wa kacbahu bikacbi kuraantiisana kuraantiisa dadku iyagoo si quman isu berber taagan qof waliba labadiisa cagood qadarkooda uu saarayo wuxuuna oo in ku filan dee uu istaagayo wuxuuna la diidayaa in wax kala kacaanoo labadii garab labadii jirib labadii saasay isugu hagaagayaan hadday dadku kala dheer yihiinna dee wax labada cagood unbaa isku toosaya saxiixun qaaf waxaa wariyey macnaha saxeexeynka bijumlati اlamri bitaswiyati الsufuuf bay ku wariyeen wa jumlat اlmankib bilmankib callaqahu kha can anas isagu mucalaq buu ka wariyay inta dambe bukhaari macnaheedu markaa waxa weeye safkii waa la toosiyey waana la dhammaystiray kii hore waana la isku dhajiyey saddexdaa arrimood baa muhiima عن النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف صفafka marka aanu ku jirno wuuna toosin jiri kamaa yuqawimu kamaa yuqawamu اlqadx sida samayda loo toosiyo samayda alqadxu haddii la rafciyo waxa weeye naa'ibulfaacilkii yuqawam sida loo toosiyo bahasha samayda la ydhaha samayda intaan murjinka la gelin ama waranka la gelinin marka geedka laga soo jaro intoo la dubo ayaa diiqdiiqa laga bi'iyaa markaasa mudh laga dhigaa si ridaynteeda hadhow la ridaynayaa ay u sahlanaato ilaa wax dalab lidhan buu u baydaye marka samaydaa sideedoo kale ayaa u toosinaya safka haddii samay la saaro ama ushaa waranka ku jirta ma isdhaafayaan xataa idaa danna markuu nebigu maleeyey an qad akhadnaa inaanu qaadanay daalika amarkaa canhu ka qaadanay wafaqihna aanu fahamnay wuu na toosiyey na toosiyey na toosiyey noo hawshooday markuu isliimika way kaa fahmeen oo arrinkii hagaajiye oo qaati oo fahme aqbala daata yawmin biwajhi wejigiisumuu maalin sidaa noogu soo eegay idaa rajulu nin ayuu arkay muntabidun bisadri laabtiisa soo yara taagay muntabid soo durkiyey bisadrihi laabtiisa ayuunbuu asxaabta mid ka midi saa uga soo saaray safka wuu cadhooday nebigu faqaala wuxu uhi latusawunna sufuufakum aw layukhaalifana allahu bayna wujuuhikum wallaahi inaydin ama safka hagaajin ama wejigiina isweydaaran wejiguna qalbigu ka turjumaa marka waa cuqubo inkaar baa dhacaysa wey haddii safka la hagaajin waayo wax badan aynu iska fudaydsanuun baaba laynaga raacayo can ilbaraa bni caazib qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yatakhalalu asaf safku kala dhex geli jiray min naaxiyatin ilaa naaxiya xaggan uu ka soo galaya xagga kale u ka baxaya xagga kale u ka baxaya dhowr saf buu simaya min naaxiya ilaa naaxiya xaggan uga baxaya haddana xagga kale uga baxaya de waa dad sabraya waar sheekhow maadna tukin ba odhanaya masaajidadii waa laga tukadee waxba adeer safka ha ku warwareegina dee ina tukiday odayaal halkaa ka qaylinaya yamsaxu suduuranaa wa manaakibana wuxuu nebigu masaxayay laabtayada iyo garbahayaga oo miyaanu arkayn haddaad isweydaaso waxa dhacaya mararka qaarkood ila meeshu ma tiriiganayse waa masjidkii oo madow salaadaha cishaa'iga maqribka subaxa waa madow marka saasuu markuu maraya gacanta u marinaya salaadaha qaar baan dee iftiimeyn dhulkii aanu iftiimeyn wayuq wayaquulu wuxuu odhanaya laa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum laa takhtalifuu safka ha isku khilaafina fatakhtalifa quluubukum kadibna uu qalbigiinu iskhilaafo laa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum kamaa yaquulu wakamaa yaquulu iyo siduu odhan jiray aw kamaa yaquulu ama sidaasuu yihi ama wax ku dhow wakamaa wakaana yaquulu dhacafu waxa uu ahaa mid yidhaahda mar kale ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna calى الصufuufi اlأwal ilaahay iyo malaa'igtiisu waxay u ducaynayaan safafka hore ilahay iyo malaigtiisu waxay ku saliyayaan saliga malaa'igtuna waa ducoka ilaahayna waa naxariis waxay ku saliyayaan safafka hore alwal markaa safkii horena wuu dhiiriyey waxaa kaleu dhiiriyey in safka la dhammaystiro oo la toosiyo la iska xil saaro arrintaa dee amarku wuxuu ku dhacayaa dadkao dhan imaamkuna dheeraad buu sii leeyahay maadaama hogaamiyihii uu yahay gaadhiga marka la fuushan yahay rakaabka oo dhan xil baa saaran lisalaamati sayaara siduu gaadhigu u badbaadi lahaa direefarkana wuu kasii daran yahay ile waa hogaankii isagu eh ka markaa meel jambi haysta iyo ka kasii dhacaya iyo ka dadka hakinaya iyo war soo dur war sidan dhe marka qof waliba ka kale marka xilkuna la isla qabtaa buu ku fiican yahay ee qof waliba macluumaadka uu ku cabaysan yahay safafka horena qiimahaasay leeyihin waaba kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam waa loo tartami laha can inucmaan bni bashiir qala kana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama yusawi صufuufana ida qumna liلصalaati faida stawfaynaa markaanu qurxineenu dhammaystirno safka kabbara faida stawaynaa markaanu istiwaa markaanu toosno kabbara allahu akbar buu odhanaya can cabdillaahi bni cumar ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxau yihi aqiimu sufuuf safka toosiya un weeye waxaaduu bayna almanaakib garbahana sima wasudu lkhalala meelaha daldaloolana buuxiya waliinuu biaydii ikhwaanikum dabciya gacmaha walaalihiin maaha sida dadka qaarkood laga yaabo inay ku fasiraan laakiin waxa weeye waliin waayo alaana iyo laana baa kala jira waxaa cilmu sarfiga iyo naxwada iyo ayaa ku macaanaynaya alaana wuu dabciye weeye laanana wuu dabcay marka waliinuu dabacsanaada biaydii ikhwaanikum walaalihiin gacmahooda ku dabacsanaada fii aydii fii aydii ikhwaanikum walaalihiina idin garab taagana idin toosinaya gacantooda ku dabacsanaada markuu qof gacanta ku qabto idhaa fadlan hore usoo yar dhaqaaq fadlan dib usoo yaro joogso fadlan soo yaro duro inaha markuu kule qofku gacanta ku yaro qabto waar naga taka odhan ama sidaa ha isu dhufan adarnadah dadka qaar baad moodaa inaad markaa ama saa isu geejinaya nebigu uu fahmay calayhi salaatu wasalaam ilaa waa mucallinkii basharka ah markaa qandadh bay dadka qaarkood iska siiyaa markaasuu bartiisaasu saa ku eegayaa uu ligan yahay qofna waxa weeye waaya uu dabacsan yahay markaa labada hareeraha kaa xiga markaasaa gacanta u yaro qabato ee aada hore u yara dib u yaradhaqaasi dhag dhag markiiba isinmaya haddii laakiin la isqallafiyo khalaas walaa tadaruu ha ka tegina furuujaatin lishaydaan daldaloolo shaydaanka ha uga tegin or maxaa inagu salidii balaaya ku dhacday maba inaga hadhayaba waman wasala safan qofka saf xidhiidhiya wasalahu allah ilaahay baa xidhiidhiya waa waa inshaa'iyatu macnan khabariyatu lafdan waa jumlo xagga macnaha ka a dalab iyo doonid iyo duco muuqaalka laakiin warka ah wasalahu allah ilaahay baa xidhiidhiya allah xidhiidhiya weeye marka xidhiidhintii waxay noqonaysaa isagoo safku kala go-an ayuu dee buuxiyey waman qadaca safan qadacahu allah qofka safkooyana allaha gooyo oo siduu u gooye waxa weeye mabuu imanba salaadii safka ilan dadka buuxin lahaa way gurigiisu iskaga tukadaa ama meheradiisa habaarku halkiisuu ku haysta ila safkiibuu jaray kaalintiisi way banaantay mogta kaalintuu inaga buuxin lahaa way banaantay ama halkaa danbuu iskaga tukaday iyadoo halkii hore banaantay ama kii kaleu ka durkay ama kaabadu xagga shishe ka maray iskama xil saarin safka inuu xidhiidhiyo iyana waa habaaroo dee habaarkaasina waxaa loo habaaray wax sahlan maa qaala abu daawuud sheekii sulaymaan waxau uhi wamacnaa waliinuu biaydi ikhwaanikum waxa weeye idaa jaaa rajulu mar macnaa meesha wuxuu u qabtay in macnaheedu ishkaal yeelan karo ayuu garanaya sheekhu idaa jaaa rajulu markuu nin yimaado ila safi buu mid yimi fadahaba wuxuu bilaabay yadkhulu fiihi inuu safka galo qof baa yimi oo isidhi safka gal fayanbaqii waxa habboon an yuliina lahu eeg yuliina wuxuu ka yimi ficilkaasi alaana waa waa markaas waxa weeyaan isagu mafcuul buu qaadanaya an yuliina lahu inuu u dabciyo kullu rajulin way iska noqon kartaa iyadana an yulayinana way jiri kartaa oo layana iyo alaana laba ficiloo macadaa mid walba mafcuulun buu qaadan isku macno an yuliina lahu ama an yulayina lahu inuu u dabciyo kullu rajulin mid kastaaba mankiba mankibahu mankibayhi labadiisa garab xataa yadkula fi saf kay yadkula fi saf si uu safka u galo qof baa arkay in meel idinka yar bannaan tahay wuu soo tallaabsaday ama wuuba ka yimid dabadda wuxuu doonay dhexdiina inuu galo haddaad doonaysaan inuu galo wuu geli karayaa haddaad doonaysaan inaanu gelinna ma geli karayo haddaad garbaha u dabcisaan oo midiba isyaro uruuriyo dee fursad buu helay hadduu mid waliba isbarariyo isballaadhiyana wuu iska tegi markaa garabka mid waliba inuu dabciyaa si uu safka u geli kara sideedabana safka waa la hagaajinayaa sidaa axaadiidu sheegaysa laakiin ilaa heer khushuucda tagsiiyana maya heer isa saara oo qofka cidhiidhiga uu ku keeni karo sujuudda iyo rukuucda iyo arkaantu inay ka naaqusto taasina waxay keenaysaa khushuuc la-aan marka taana looma baahno lama doonayo zaxma culays badan bay keenaysaa saxmad can anas ibni malik can rasuuli illaahi salى اllahu alayhi wasalam qaala rasuulku wuxuu uhi rusuu sufuufakum safafkiina raseeya rasayntii xamaalku rasayn jiray waa af carabi un in badan baynu carabta isku xidhnaydha qur-aankuna wuu sheegay rasada ah halkuu ku sheegay in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safan kaanahum bunyaanun marsuus bunyaanun marsuus isme la raseeyey marka rusuu sufuufakum safafkiina isku dhajiya waqaaribuu baynahaa isku durdurkiya dhexdeeda waxaaduu bilacnaaq qoorahana sima meelaha laga silmi karay ka mid tahay qofka haykalkiisa marka laego ama jirhkiisa intaa uu nebigu tilmaamayo qoorta garabka maarata jilibka laakiin haddii faraha iyo la idhaahdo qofka cagtiisu fuur tahay iyo kay nisfu fuur tahay way kala kacayaan haddaynu farahooda ka sino kii fuurka cagtiisu ay ahayd iyo kii shan iyo labaatanka senti ay ahayd markay farihii ka sinmaan cidhibtiibaa midna dib u dhacay midna hore usoo kacay cidhibtanna qofka borigiisii ama jirhkiisiibaa la socda marka calooshiisii way soo dhaafaysaa idan markaa halkan la leeyahay ha laga simo qoobabka oo faraha yaan laga simin waxa weeyaan xikmaddaasaa ku jirta oo qofka jooggiisi kaasuu la socdaa qofka la sheegayaana dee maaha qof soo fooraro oo soo gotae waa qofka toosan waxaadu bilacnaaq fawaladii nafsii biyadi waxaan ku dhaartay ilaha naftaydu gacantiisa ku jirta inii la ara shayطaana kii shaydaanka la odhan jira waan arkayaa yadkulu min khalali saf safka daldaloolkiisa isaga oo soo gelaya kaanahaa waxaa la moodaa shayaaiinta ah kaanahaa damiirka dhadig wuxuu noqonayaa shayaaiintii mid keliyaanu ahayne ciidday ka badan yihin shayaaiintii baan arkayaa alxadafu iyada oo lamida waxarta yar waa baraarka maqasha yaryaree dhalata aada u yaryar ee weli ababin naylaha iyo waxaraha leh waxaa sii hawl badan xagga dusidda qofka oodunbaa garanaya eh waxarta yar oodiba ma celiso sida jiirka way meesha u yar unbay saa dhegta gashanaysa hadday madaxa geliso way u dhammaatay way ka dhex siibatay marka sida bahashaa ee la yidhaahdo xadafka naylaha way ka xariibsan yihin riyo markaa naylahaasoo weliba waxay ku fasireen adhiga yamanta oo sida yamanta sii yaryar oo waxarihiisa sii yaryar weliba arigaasaa maaragtay ay ku mithaaliyaan waa ari yaryar gaagaaban madmadow nayshiisa yare ka mid a ayaa daf meeshay tidhaahda ka dusaysa marka shaydaankiina waa noocaas oo kale sidaa daraaddeed ayaa waxaa dhacday dadka qaarkood eg sababta loo yidhi qofka wax ka urayaan afkiisa yuu jamaca imani sababta loo yidhi waxa weeye dadkiibaa waxay kalifaysaa inaanay ku dhegi karin ee ka dur shaydaankiibaa ka durka ka durug buu odhanaya ka durug waxbaa kasoo kankamaye kadibna waa la kala durkaya marka waxaa la doonayaa qof aada udgoonsato oo carfayo oo wax dhibi aanu ku imanayno nadiifa inuu qofkii noqdo walaalkaa waaya xataa qofka bahaqa leh bahaqu waxa weye kaarboonka afka nin baa cashar ka bilaabay halkane kaarboonka afka qofku markuu leeyahy waxa fiican inuu cuno sinjibiisha iyo daawooyinkan lagu buufiyo casriga iyo ilaa wixii horumara waa la faa'idaystaaye ayuu qofku isku buufinaya uu ka ba-aya biidn illah hadduu sinjibisha qoyo qofku calaashado afkiisa iyo ilkihiisa iyo ur kasta iley way ka ba-aysa tajaaribkay ka midta waaya can anasin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam sawuu sufuufakum waar safkiina isku sima faina taswiyata safi min tamaami asalaa safka dhammaystirkiisu wuxuu ka mid yahay dhamaystirka salaada ayuu ka mid yahay marka riwaayinka qaarkoodna min iqaamati الsalaa safka iqaamadiisa aqiimuu aلsalaa buu ilahay marka iqaamada aayaddu ina fartay dhamaystirka safka ka mid a can anas ibn malik ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qaala atimu safa اlmuqadam safka la horumariyey ee hore u fiirso buuxiya uma aladii yelihi ka ku xiga buuxiya famaa kaana min naqsin wixii nuqsaan jiraa falyakun fi safi almu'ahar safka u dambeeya ha dhaco wixii dhinaansho a safka u dambeeya ha dhaco laakiin yuu dhicin safafka u horeeya taasina waa tilmaanuu nebiguina siiye calayhi الsalaatu wasalaam masaajidada safafkoodu ay balballaadhan yihiin baa dadku iyagoo isku dayaya inay jamaca soo gaadhaan ama ragcadda ka soo gaadhaan qaar dambe unay sii bilbilaabaan looma baahna saasaad u eegaysaa xilku saaran weeye amarkan baad qaadanaysaa marka meesha dhiman way ka fadli badan tahay meesha kale waxaa kaleynu baraarujin lahay safka dambe oo bannaan baa dadka qaarkood bannaankan ku tukadaan ama meheradleyda ama nooca degdegaya ama saas oo kale qayb kalena iyadoo dusha bannaantay bannaanka ku tukadaan banaanka masjidkaa ka fadli badan masjidka dhexdiisana safba safku ka horeeyuu ka fadli badan yahay marka goor walbana dee meesha waxaad u timi inaad orodo umaad imanine ajri iyo fadli baad u timid marka waad ku dadaalaysaa dadka qaarkood jidkay gooyaan meelaha lasoo marayo isaga laftiisu dhibka uu leeyahay waxa weeye horumarkii salaada ayaa inagu soo socda oo dee uu dadkii ku kalifaya in la horbaro can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxu isagoo inala talinaya khiyaarukum kuwiina idinku gobonimo badani alyanukum manaakiba waa kuwa garbadebecsan fi salaati salaada dhexdeeda kuwa dadka u garbadebecsan weeye en garab adag iyo gaashaan tusin dadka laakiin si fiican dadka ula jaan qaade eh garbahaa debacsan iyo gacmahaa debacsan iyo dhega nuglaan bay sheegayaan safka afartiinaasi toosiya waayah afartaa kale hore usoo kaca waayah waa dad gacmo wada shaqaynaya wey koox wada shaqaynaysa laakiin dee marka la isku adkaado hawsheeday leedahay marka wuxuu saf nebigu calayhi isalaatu wasalaam arrimahan ugu soo celcelinayaa waa si ay wax ku hagaagayaan marka khiyaarnimaduna iyo gobonimaduna meel walba way gashaa dantaadood u dheganuglaato un weeye gobonimadu dantaada iyo ta ummadda haddaad u dheganuglaato waa khiyaarnimo waa sharaf iyo gobonimo dantaada iyo ta ummaddood ku qallafsanaataana qoladaa doonaysa ahawoo waa jaahilnimo iyo badownimo iyo gunnimo baabu sufuufi bayna asawaari masaa'ilkii intaan salaadiiba la gelin safkiiba iyo waxa axkaamtii ka horreysay baa kolba qeyb lagu dhiibaya masaa'ilkaa waxaa ka mida wada jirka lagu tukanayo labada labada tiir dhexdooda muxuu noqonayaa salaada dhexdeeda lagu tukanayaa kitaabka horena waynu kusoo marnay alimaam wاlmunfarid yajuuz lahumaa imaamkiina wuu ku tukan karaa qofka munfaridka ahina wuu ku tukan karaa laakiin qofka jamaca ku jir la tukanaya weeye qofka murankani ka jira can cabdilxamiid bn maxmuud qaala salaytu maca anas bn malik yowma aljumuca maalin jumcana anas la tukaday faduficnaa ila ahawaari waxaana lagu riixay xagga tiirarka saxmadii faraha badnayd tiirkaana lagu riixay tiirarka fataqadamnaa wa ta'aharnaa markii na lagu kalifay labada tiir dhexdooda waanu ka cararnay oo qolana dib bay u baxday qolana horay ninba meeshuu ka helay meeluu galo fataqadamnaa wa ta'aharnaa dee meel kaloo loo taqadumo iyo meel kaloo loo ta'ahuraa ma jiree safkii baanu ku kala baahnay wey waxaa nagu soo beegantoona lagu kalifay safka dhexdiisii qaarkayana ka dambay galeen qaarkayana ka hore fa qaala anasu waxau uhi kunnaa waxaanu ahayn wakhtigii nebiga nataqii haadaa booskan ama boqcaddan iyadaa waanu iska ilaalin jirnay calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam marka culimada in badanoo ka midii saasay qaateen kolkaa haddii zaxmadi ay timaado qofku meel kale u waayo waa ku tukan karaa way qabaan madhabta shaaficiyada iyo rag kale oo diidmadan la diidayna nahyigaasi waa tansiih buu noqonayaa waxaanay usoo qaataan rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii ugu horreysay kacbada u galay laba tiir dhexdood buu ku tukaday inkastoo keligii u ahaa ba marka qofku intuu iska ilaalin karo waynu iska ilaaliyaa jamacana aan loo salixin xikmadda loo diidayna allahu aclam qaarkood baa waxay idhahdaan kabaha ayaa loogu talagalay sidan aynu dhignaa berigii horena loo dhigi jiray qayb kale waxay leeyihiin waa meelaha jinku ku tukado qayb saddexaad oo ta u muhiimsanayna waxa weeyaan safka kala go-an oo safka xidhiidintiisuna muhiim bay ahayd labada tiir baa dee safkii kala jaraya tiirarkan dhex daadsan marka taasaa ugu cillada ugu muhiimsana waxay culimada qaarkoodna tilmaamaan haddii maalan labada tiir inta ay isu jiraan ay aada u kala fog tahay ooy la egaan karto masaajid yar labadiisa qabcadood intay isu jiraan in la eg yajuusu masaajidada labada mitir hadday isu jiraan sagaal mitir oo kale ama sideed mitir dee masaajidada xaafadaha qaarba aidh bay aidha sideed mitir iyo sideed mitir ah dharar iyo ballaadh marka intaa in leg haddii ay isu jiraan laba kaabadood looma tixgelinayo masaajid yar liiskii bay qaadanaysaaba baabun baabu man yustaxabu an yaliya alimaama fi saf wuxuu u baab yahay qofka la suneeyey inuu imaamka la xidhiidho oo uu kusoo dhowaado safka cideebay tahay safka inuu imaamka kusoo dhowaado oo safka hore oo imaamka halka ku toosan u soo galo wa karaahiyati ta'ahur iyo dibdhaca safafka dambe lagu dibdhacana waa karaahiyo inaad xagga dambe iska xiisayso oo meelahaa dambe aada iska gasho iyaduna ma wanaagsana labadaaba waa laga digay baabku labadaasuu u guntan yahay dadka loo ogol yahay imaamka inay ku dhowaadaan ay ku xigaan iyo dadkao dhami kolley xagga horeha kusoo dadaalaane qofka xagga dambe laasima ceebtuu yeelan can abi mascuud qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau uhi liyaalini ha ila soo xidhiidho minkum iyada oo idinka idinka mid yahay ulul axlaami dadka da-da ah wanuha iyo caqliga kuwa markaa qaangaadhka ah ee waaweyn iyo kuwa caqliga leh ha ila soo xidhiidheen uma aladiina yaluunahum kuwa kusii xiga xagga da-da uma aladiina yaluunahum kuwa kusii xiga xagga da-da ilaa yar yarku xagga dambe maraan wazaada wuxuu kordhiyey xadiidka ibnu mascuud abi mascuud ibnu mascuud ka hore abi mascuud walaa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum ha iskhilaafinayuu qalbigiinu iskhilaafi wa iyaakum waxaan idinka digayaa wahayshaati alaswaaq hayshaadku waa isdhexgalka macalbuuqa saa daraaddeed baa meelaha qaarkood haddaad aragtay iyadoo aswaat laswaaq lagu fasirayo ama ikhtilaad laswaaq labadaba aad ku arki shuraaxda marka labadaba isku dar dadku markay suuqa galaan waanay isdhex qaadaan waanay buuqaan oo dee suuq ma laha hadal la kala dhagaystay iyo hadal nidaamsan male suuq kala joog iyo safna ma laha marka saasoo kale iska ilaaliya oo buuqa iyo isdhexqaadka iska ilaaliya can caaishata qaalat waxay tihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu yihi marka taa macnaheed waxa weye dadka caqliga iyo cilmiga leh oo waxyaaba badan bay ka faa'iida tahay inay imaamka kusoo dhowaadaan hadduu imaamkii khaldamo way saxayaan qur-aankii bay u furayaan haddii istikhlaaf u baahdo ama wax ku yimaadaan way bedelayaan cilmiga laga qaadanayo imaamka iyo toosintiisa la toosinayaba ficil ahaan iyaga ayaa toosin karaya salaadu hadday qalloocato subxaan allahi meesha la odhanayaabay odhanayaan ayay garanayaan wax fara badan ayaa ay ka faa'iidatahay inay kusoo dhowaadaan can caaishata qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebigu wuxu uhi in allaha wamalaaikat in allaha wamalaa'ikatahu ilahay iyo malaa'igtiisu yusalluuna waxa ay ku salleeyayaan calaa mayaamini sufuuf safafka midigyaasha xadiidku waa xasan laakiin bilafdi buu xasan ku yahay cala aladiina yasiluuna sufuuf ilahay iyo malaa'igtiisu waxay u ducaynayaan cala aladiina qolyaha yasiluuna xidhiidhinaya asufuufa laakiin saxiix kuma aha safafka midigta marka xadiidkaa midigta sheegaya safka midigta waa daciif isagu ee safafka oo la xidhiidhiyo iyo safka hore labadaasuu saxiixu fadliga ku sheegaya baabu safi nnisaa safkii dumarka iyo wa karaahiyati ta'ahur can isafi alawal iyo safka hore laga dib dhacayo labadaasaa la sheegay can abi hurayraa qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam khayru sufuufi الrijaali awaluha safafka ragga waxaa u khayr badan kuwa u horeeya waa wa sharuha aakhiruha ka u shar badanina waa ka u dambeeya ugu khayr yar wa khayru sufuufi الnisaai aakhiruh sufuufta dumarka waxa u khayr badan ka u dambeeya wa sharuhaa ka u liitaana awaluhaa waa ka u horeeya xikmaddii wallahu aclam waxa weeye markay rag iyo dumarku wada tukanayaan is-aragooda iyo isku dhowaanshahooda iyo waswaaska udhexeeya khushuucda yaraan karta laakiin marka ay gooni u kala tukanayaan safka dumarku kiisa u horeeya u khayr badnaanaya markay gaar iyo gooni isaga tukanayaan wax rag ay arkayaan aanu jirin can caaishata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau uhi laa yazaalu qowmun qolo kama suulayaan ma odhanayne ma daynayaanun baynu odhan af soomaali ahaan ma daynayaan qolo yata'akharuuna can asafi alwal safka hore inay kadib dhacaan dadka qaarkood waxay caadaysan inay safka hore kadib dhacaan ka hakadaan taasay ku dadaali xataa yuakhirahum allahu fi nnaar ilaa ilaahay uu naarta ku dib dhigo oo haddii ay dhacdaba in qofkan dembigii uu galay tukanayay laga dhaafi waayo u naarta galo wuu kaga dambaynayaa dadkii laga hore looga soo saarayay naarta oo qofka dembiga gala ilaahay hadduu doonana wuu ka cafiyaa hadduu doonana wuu cadaadaa kuwan la cadaabay baa soo kala horbaxaya xagga naarta oo qofna ilaahay wuu ka soo horraysiinaya ka kale midna waa lagu dibdhigaya marka kii safka dambe caadaysan jiray hadduu naarta galoon ilaahay ka cafiin waa lagu sii hakinaya can abi saciidin اkhudriy ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslm ra'aa fii asxaabihi ta'ahura yaraa hakasho dibdhac ayuu ku arkay nebi maxamed asxaabtiisi safafka hore aanay usoo degdegayn abateedkii iyo xiisihiibuu ka waayay badnaa faqaala lahum waxa uhi taqadamuu war hore usoo mara fa'tamuu bi iguna dayda waxaan samaynaya sameeya walyaأtama bikum ha idinku dayda man bacdakum kuwa idinka dambeeya walaa yazaalu qowmun qolay ka tegi maayaan oo dayn maayaan yata'aharuuna inay dib dhacaan xataa yuakhirahum allahu caza wajal weynaayo wanaagsanaa ilaa ilaahay uu dibdhigo uu dibdhigi iyagana xadiidku culimada qaarkood baa waxay leeyihiin waxa uu faa'iideynayaa in safba safka ka horeeya imaamu u yahay oo qofba qofka ka horeeya imaamu ah adigu safkan aad arkaysaa imaamku ah ka kale aan imaamka arkayna kau arkayaabaa imaamu si ah idinku igu dayda walya'tama bikum man bacdakum kuwa idinka dambeeyana ha idinku daydeeno imaam u noqda bay ku fasireen laakiin culimada islaamku saa uma badna waxa ay leeyihiin ku daydadin waa eegta dee ilaan imaamkii lama arke wuu qarsoon yahay imaamkii baa lagu wada xidhan yahay qoloba qolaha sii eegato si aanay u ambanin dee imaamkii waxaa ka turjumaya eegashadiisa kana kaa horeeya un sii eega wey sii bidhaasu saasaa tafsiirka culimadu ay u badan yihin marka xadiidkaasina wuxuu tilmaamay tartiibta safka ragga waaweyn aqoon-yahanka culimada xufaada inay imaamka ku xigayaan ay horeynayaan safka korena guud ahaanba loo siman yahay in loo kala dheereeyo sufuufta see u kala horeeyaan la iska ilaaliyo dibdhaca daayartu xagga dambe maraan dumarkuna kasii dambeeyaan baabu rajul yusallii waxdahu khalfa saf waa nin tukanaya safka gadaashiisa ama xaggiisa dambe keligii waa masalo kale arrintaasi ma bannaantay mise ma banaana can waabisa ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed ra'aa wuxuu arkay rajula nin yusallii khalfa safi waxdah safka xaggiisa dambe u tukanaya keligii faamarahu an yuciida salaa nebigu wuxuu amar kusiiya inuu salaaddii soo celiyay dib u tuka buuli halkaasi baa markaa culimada qaarkood ay qaateen waxay dhahan qof kasta oo isaga oo ka heli karaya safka hore meel halka dambe iskaga tukada kamay ansixin qeyb dhana culimada ka mida baa saa ku tegey qeyb kalena waxay leeyihiin afdalkiibuu ka tegaye waa ka ansaxaysaa xadiidkan soo socdaanay daliishanayaan ee baabkan inoogu dhammaanaya kitaabka baabka hore baabka ku xiga kan ayay daliishanaya xadiidu abibakrata waxaase ay u badan yihiin marka labadoodaba la isku daro qofku haddii uu waayo meeluu ka galo safkii inaanu iska taagnaanayn qof imanayana sugaynina keligii iska xidhanayo ilaa wax hagrashaa lamu imanay siaynu horeba usoo kala rajaxnay baabu rajul nin buu u baabiyey yarkacu duuna saf safka xaggiisa dambe ku rukuucaya marka isagana arrinkiisu waa maxay safka xaggiisa dambe ku xidha waanu rukuucay can abi bakrata asxaabigaasi waxaa laga wariyay annahu dakhala almasjid masaajidkuu soo galay uu nabiy llahi salى اllahu alayhi wasalam raakic rasuulkii ilaahayna uu rukuucsan yahay qaala wuxuu ihi farakactu waan rukuucay rukuucdii buu kaga xidhay ogow markaasaan rukuucay buuri duuna saf safka halkiisa dambaan ku rukuucay faqaala nabiyu salى اllahu alayhi wasalam rasuulku waxau ihi zaadaka allahu ilaahay ha kuu kordhiya xirsan dadaal walaa tacud ha u noqonin xadiidkan soo socdaa fasiraya can ilxasan ana abaa bakrata jaa-ahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam raakic farakaca duuna saf safkii isagoon gaadhin buu xidhuu rukuucay markaa nebiga rukuucduu kaga xidhay uma mashaa ila saf safka xaggiisii buu socday isagoo rukuucsan buu tallaabsaday sidaasuu safkii ku galay ogobey haddii uu safkii galayna meel baa ka bannaanayd safkii oo meeli ka bannaanta ayuu safka xaggiisa dambe ku xidhay markaasuu rukuucdii kaga xidhay markaasuu rukuucdii ku socday tallaabiyo labuu qaadaya farakaca duuna saf uma mashaa ila safi ayuu u socday isagoo rukuucsan nebiguna calayhi salaatu wasalaam xagga dambe wax ka arki jiray safka hagaajiya waa ka ilaha xaggayga dambaan idinka arkaya kabalad baa ilaahay xagga dambe ugu xidhay markaa muuqaalka dadka xagga dambena uu arkaya falamaa macnaha kabradaynu sheegaynaa waxa wey ilaahay baa tusiye un wey waaya un baynu uga jeednaa sida qofka kabaradu ay ugu xidhan tahay xagga dambeba u arkayo wax ayaa aynu markaa uga jeedaa ilaahay baa tusiyey falamaa qada nabiyu sala allahu alayhi wasalam salaata markuu nebigu salaadii sii dhameeyba qaala wuxuu uhi ayukum aladii rakaca duuna saf keebuu ahaa kii xagga dambe ku rukuucay lagu gartae safka intaanu soo gaadhin rukuucay uma mashaa ila saf kadibna safka usoo socday faqaala abuu bakrata ana dad isqarinaya maaha qof waliba wuxuu doonaya inuu wax saxdo isagaa u heelan cibaadadiisa inuu hagaajisto abu bakr baa wuxu uhi aniga faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxu uhi zaadaka allahu xirsan ilaahay dadaala kuu kordhiyo walaa tacud ha u noqon marka taasi waxa weeyaan waa usluubku nebigu usaxaya calayhi salaatu wasalam abu bakrata waa laga yaaba inuu arka iyaba waayo u ogaaday in dee qofkaas xaggaa daba ku xidhay haddana isagoo laga yaaba inuu og yahay ayaanu hebelo odhanayn ilaa uu hebelkaasi isa soo bandhigo waa mid weeye citaabkiisa iyo toosintiisu waa mid wanaagsan ducuu uhorreysiiyey nebigu wuu u duceeyey cafa allahu canka siduu ilaahay u yidhi lima adinta lahum ilaahay haka waabu kaa cafiyeybe maxaad munaafiqiinta dagaalka inay ka hadhaan ugu fasaxdo ti oo kale ay la mid tahay ilaahay dadaala ku kordhiyo ee ha u noqon waaba war war dhanba wey dhibba male dadaal buu ninkan ka muuqanaya oo wuxuu is idhi ragcadda gaadh intaan lagaa soo toosin ha ku tirsanaatee gaadh taasee keentay inuu rukuuco marka halkaa waxaa laga faa'iidaysanayaa bay leeyihiin in culimada jumhuurtu in markuu qofku soo gaadho imaamka oo rukuucsan ee uu ku xidho ragcadda loo tirinayo laba siyoodba ta u horreysa weeyaana nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkan kalamuu hadal faatixadii dhaaftay iyo ragcadda intii kale dhaaftay iyo kalamuu hadal oo muu odhan in ragcaddaa soo celi faatixadii soo akhri muu odhan xirsigan iyo dadaalka uu ninku samaynayaana ilaa hal tallaabaa safkii ka xiga maxaa kalifay inuu safka halka ka sokaysa ku xidho waa ka gaadhsiis rukuucda ah taasina waxay sheegaysaa inay aaminsanaayeen asxaabtu ay ogaayeen in haddii rukuucda lagaga xidho ragcadda la gaadhayo taasaa markaa waxay keentay inuu safka gaadhi waayo meel ka sok ila salaaddii kolleyba wuu sii jiri lahayd oo hadduu doonayo inuu sii maaragtay safka sii gaadho salaaddii lagama bixin waxa uu xirsiga ku sameynaya ku dadaalaya waa rukuucda gaadhideeda marka labada arrimoodba kolka la eego xadiidkuna waa saxiix oo adiga arkayo dee bukhaari buu ku jiraa waxa uu sugan bay leeyihin mas'alada daliilkeedii weeye rukuucda in laga soo gaari karayo xaaladdaana faatixadii laga dhaafay qofka oo haddii la yidhi faatixa la-aan salaad iyo ragcadi ma ansaxaan xaaladdan waa laga dhaafay xadiidkaa hore waa caamkanna waa khaas weligeedba faatixa waa loo baahanya ilaa xaaladdan mooyaane marka waa caam iyo khaas bay isaga dhigeen labada arrimood waa faa'iideeyey waxa markaas uu leeyahay nebigu ha u noqonina keliga ha xidhanin wey sidaa uu sheekhuba qabo yarkacu duuna saf safka adoon soo gaadhin hana xidhanin hana rukuucin taasaa maaragtay ay uu u qaatay tafsiirka safka waxaa la doonaya ad soo gasho marka wuxuu nebigu saxayaa waxa weeye ninkan keligii ku xidhay safkii oonu soo gaadhin iyo socodka uu isagoo rukuucsan socday labadaasu ka saxaya qolyaha markaa odhanaya rukuucda lagama xidhan karo waxay leeyihiin maya ta saddexaadna ugu dar rukuucda uu kaga xidhayna ugu dar oo saddexdaba rukuucdana ha kaga xidhanin rukuucdana ha ku soconin safka dabadiisana ha ku xidhanin taa saddexaadna way kusii lifaaqeen iyaguna laakiin looma badnaa waaya waxaa kaloo xadiidka afraad oo loo daliishaday jumhuurtu u daliishadeen safka dabadiisa hadduu qofku ku tukado in ay ka ansixi karayso iyadoo weliba meeli ka bannaantay safka waayo meel buu galay oo way u bannaanayd safka dabadiisiina wuu ku xidhay qadarna itaal kastaba hal ahaatee kelida wuu ku jiray dee intanuu xidhanaya iyo intuu soo ruqaansanaya intaasiba salaaday ka mid haba yaraatee marka kole haddaanay xaggaa ka burin dee ma buraysa salaaddii markaas minahaasay ka faa'idaystaan xadiidka tafriicu abwaabi sutra baababkii sheegayay sutrada waxaa la ishordhigaya marka la tukanayo tafriicoodii tafriic macnaha faahfaahintoodii iyo filqidii iyo kala faafintii baababkii sutrada sheegayay baabu maa yasturu lmusalli qofka tukanaya waxa asturi kare ee sutra u noqon karaa la sheegaya waxaa sutra u noqon karaa can dalxata bni cubayd illaah qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxu uhi idaa jacalta bayna yadayk qofka tukanayo markaad hortaada dhigto mithla mu'khirati araxli kooraha xaggiisa dambe oo kale kooraha ninku gaadiidka saaro intiisa tiirsimaadka wa waa badhidhig iyo tiirsimaade intaa uu qofku ku tiirsada in la eg hadduu qofku ishordhigo falaa yaduruka kuma dhibayo man mara cidda marta bayna yadayka hortaada sutradaa dabadeeda dabadeeda wixii maraa waxba salaada kaama yeelayo markaa dee ilaa adigu xoogaa unba iska noqon dhabarka bartankiisunbay dee gaadhaayo si aanu qofku neefka uga dhicin wixii hakin lahaa weeye ama tiirsimaad u noqon lahaa xoogaa yar baa la odhan karaa konton centi meelaha ilaa lixdan centi way noqon kartaa ama laba fuur taqriiban meelahaas can cadaa qaala wuxu uhi aakhiratu raxl diraacun famaa fawqa wuu inoo soo dhoweeyey cadaa oo wuxuu ihi war raxligan kooraha xaggiisa dambe la sheegaya waa dhudhun iyo wax ka badan dhudhun iyo wax ka badan waa inaha aynu sheegnay lixdan centi toddobaatan siddeetan dadka dhudhunkoodiina dee kolley waa sii kala badan yahayo kuwii hore iyo kuwa dambe isku dhudhun maaha dadku marba mar ka dambaysay sii yaryaraadaan can ibni cumar ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu aha idaa kharaja yowma alciid maalinta ciiddoo dee bannaan lagu tukado sida sunnaha markuu baxo amara bilxarba nebigu wuxuu amar ku bixin jiray xarbada burjinka in la taago fa tuudacu bayna yaday hortiisaa la taagi jiray fa yusallii ilayhaa wuu u tukan jiray waannaasu waraa'ah dadkuna xaggiisa dambey ahaayeen wa kaana yafcalu dalika fi safar marka safarka lagu jirana murjin iyo waran baa la taagayaa fa min hama halkaasay ittakhadaha alumaraa amiiradu iyo madaxdu halkaasay ka soo qaateen waxaana ishor qotomiyaan saasuu ibnu cumar leeyahy berii dambe dee marka banaanka la joogo waxbaa la ishor qotomin jiray noocyo kala duwan leh halkaasunbaa laga soo qaato waa sax wey macnaha marka musalaha ciidda hadyiga nebiguna wuxuu ahaa inuu banaan noqdo meesha lagu tukanayaa oo masjidka ma ahaan jirin xadiidka sheegaya masjidka in lagu tukanayo marka roob jirana waa daciif meel masjida xaramkunbaa lagu tukan jiray oo de isagoo waasico weyn ummaddu si ay su aragto ballaarhka meeshaa bannaane ballaarin loogu tukado marka xadiidkana wuxuu muujinayaa shaygu inuu kor u dheeriyo unbaa muhiima laakiin inuu ballaaran yahy waxba muhiim ah oo dee murjin iyo waran iyo wixii lamidi de waad arkaysa u dhuuban yihi wax dhuuban weeye can abi juxayfata can abi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama sallaa bihim bimadxa asxaabta bannaan buu ku tukiyey madxaau maka wa bayna yadayhi canazatun murjin bahashan takida aynu idhaahno oo xabad garaa-id oo afkeeda waran laga dhigay waa bir afkeeda la ballaariyey oo waran laga dhigay ama murjin dhuuban la geliyay waranka ballaarhan maaha aلduhra rakcatayni walcasra rakcatayn duhurkoo laba casarkoo laba ah yamuru waxaa maraya khalfa alcanazati baashaa murjinka dabadiisana almar'atu waalximaar gabadha iyo iyo dameerkuba xagga shay marayeen gabadha iyo dameerkana sababta uu cayinayaa waxa weye de axaadiid baa sheegi doonta inay salaada goynayaan hadday hormaraan qofka marka kole haddii sutradu ka sokaysa dhib ma jiro markay tusaale usoo qaadanayaan qofka kitaabada keligii iska akrista ayaa xadiidkan ay tusaale usoo qaateenoo nin baa wuxuu yihi reer canaza-a lanaa sharafun sallaa ilayna rasuulu llah nin reer canaza ah ayaa wuxuu i yani war sharaf baanu le nebigaaba xagga iyaga u tukadayba murjinkii canasada la odhanayay buu reerkoodii uqaatay magacii reerkoodii iyo magacii murjinkaa iswaafaqay dabeetana wuxuu uqaatay reer hebel inuu xaggooda nebigu usoo tukaday kaasu wuxuu i yani sharaf baanu leenahay sallaa ilayna rasuulu llah lanaa sharaf bab اlkhaط إida lam yajid caصaa waxa weeyaan inuu khad jeexi karo khadba jeexi karaa qofku markaanu ul uu taaga helin can sufyaana bni cuyayna qaala wuxuu uhi ra'aytu shariika sallaa bina ninkaa shariik la yidhaha wuuna tukiyey fi janaaza alcasra wakti casra fawandaca wuxuu dhigay qalansuwatahu koofiyadiisii beyna yaday hortiisa yacnii fii fariidatin xadarat salaad farad ahoo xaadira joogta marka jinaasad baa lagu tukanayay qiyaastii salaaddii casaroo faradina way timid markaa sutro kalu waayey koofiyadiisiibuu hortiisa dhigay isagoo u niyeysan sutro qalansuwaduna waa tan kor u dhaadheer ee shaamiyiinta iyo bacdulmisriyiin iyo xidhaaf saxiixun maqduuc marka isagu ma sugmin oo dee xadiid ma ahe waa afarkaas weeye xadiidku de waxa uu sheegayaa waxaa sudro noqonaya inta uu leegi horeynu usoo aragn baabu salaati laraaxila sudro waxaa laga dhigan karaa haddana waxaa lagu daray gaadiidkii oo xaggiisa aada u tukato oo hortaada fadhiya can ibni cumar ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kaana yusallii ilaa baciir awr xaggii ayuu tukanayay lafdulbaciir waxaa loo isticmaalaa labka geela oo markaa awrkii dhadigana mararka qaarkood ayaa lagu sheegaa geela dhadig marka awr fadhiya ayuu sutro ka dhigtay wuu fadhiyaa marka farqigaa udhexeeya geelii xeradiisa la diiday in lagu tukada iyo neefkan cidlada fadhiya xerada geelu ahaa kaas oo la diiday oo wax gaaray fadhfadhiyaan laakiin neefkan keliyaha iska fadhiya sutro waad ka dhigan kartaa haddii neefkii sutro laga dhigtay qofna sutro waad ka dhigan kartaa saaxiibkaagan kaasii horeeya ee tukanaya dee kama liita neefka isagaaba bani aadamah markaa isagii sutro waad ka dhiganaysa hadduu kaa horkacana waa nasiibka laakiin haddii aada ogeysiiso oo aad tidhaa ii joog oo uu kuu joogo sutro buu ku noqonaya neefka waa looga qiyaasanaya baabu salaati ila almutaxadithiina waanniyaam iyadoo loo tukado dadkii sheekaysanaya kuwii hurday xaggooda ma banaanta dad sheekaysanaya inaad xaggooda u tukato kaa horeeya macnaha hadday kaa dambeeyaan waa gaar laakiin xaggii qibladay kaa xigaa qaar sheekaynaya xadiisaya aba qaar hurda bal ka waran can cabdillahi bni cabaasin ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi laa tusaluu ha u tukanina khalfa annaa'im laa tusaluu ha tukanina khalfa naa'imi qofkii hurday xaggiisa dambe oo yuu qiblada kaa xigin wala lmutaxadid qof sheekaynayana xagga qiblada yuu kaa xigin marka la garayo dee labadaba maaragtay dee kolle cillo way jiri kartaa qofkan hurda ee ishaada aada ku haysaa waa qof aan caadi ahayn maradaa ka dhici karta neef baa ka iman karta wax waliba way jiri karaa waa qof dee kala dhiman waa naaqis qofku mar haddii uu geeribu ku jiraa nooc kale ah kan mutaxadidkee sheekaynayana dee saw kaa kulaanqaadayba waswaas inuu ku waswaasiyaan waxba ahayn warkiisaad la qabsa nin warramayo horta hortaada fadhiya ixtiraam darha ka muuqata marka taasina waxa weeyaan labada arrimoodba culimada qaarkood waxay leeyihin qofkan hurda axaadiid baa ka soo reebto isaga intaasi waa laga daba yimi waa laga dambeeyey ama mansuukhba ha noqoto oo caaisha radia allahu canha iyo xaasaskii nebiga waxaynu arki doonaa iyagoo sheegaya inay hor jiifeen uu nebiguna tukanayay calayhi salaatu wasalaam baabu dunuwi min asutra sutrada laftigeeda waa in loo dhawaado dadkoo meelaha maraya iska qaqabsan maysid iskana fogeyn mayside hadduu gidaar yahay hadduu tiir yahay hadduu neef yahay hadduu qof yahay hadduu waxaa taagta yahay ku dhowow can sahli bni abi xatmata yabluqu bihi nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulku xadiidka gaadhsiinaya qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay idaa sallaa axadukum ilaa sutratin midkiin marka uu wax asturaya u tukado xaggiisa falyadnu minha ha u dhawaado ha u dhawaado laa yaqdaci shaydaanu shaydaankii yaanu goynin calayhi isaga salaatahu yaanu goynin lianlaa yaqdac calayhi shaydaan wey shaydaanku si aanu salaadiisa uga jarin iu ka durki markaa sutradii waxaa xitaa ka anfacaysa dadkii ku hormarayay shaydaanka laftiisiiba laa yaqdaci shaydaanu calayhi salaata amarkii shaydaanku ku dhacay laakiin adigu kugu dhacaya shaydaanku yaanu salaada ka jarin shaydaanow salaada ha ka jarin adigaa lagu leeyahay yuu kaa jarine iska jooji oo bahashaa dhig oo marka had iyo jeer dee xuruuftii cadafka laga jaraa buu macnahan soo baxaayo jismahaas inta loo jirsanayana waa tan waxaad isweydiin kartaa dee xadiidku nisbiyan intuu sheegay intay noqon kartaa can sahlin qaala wuxu uhi wakana bayna maqaami الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam halkuu nebigu taagnaa iyo wa bayna alqiblati qiblada waxa u dhaxeeyey shayga uu sutrada ka dhigtay mamaru canzin neef in uu maro neef canzigaasi waa rida ri meelay marto marka maqaamku maaha halkuu cagaa ku hayo qurhe waa meesha uu ku tukanayo ilaa halkuu ku sujuudayo waayo xadiidta dambena way ku fasiri doontaa saddex dhudhun iyo meelahaas oo markuu nebiguba calayhi salaatu wasalaam u tukaday maalintaa kacbada ee gidaarkeeda uu qaabilay saddex dhudhun baa u jiray gidaarka iyo isaga ayaa u dhexeeyey laba waad ku sujuudaysaa ama labiyo badh dee afartanka santi ano soo hadhaana waa inta neefku mari karayo marka macnaheedu waxa weeye halka sujuudda aada fooda dhigayso iyo shaygaad sutrada ka dhiganayso waa in neefkani inuu mari karaa ay u dhexaysaa wax yar wey hal fuud fuud iyo badh meelahaas sidaasaa markaa lagu binaynaya intaad leedahay waa intaa intaa dadka ka sheeye qabsan maysid waa qalad bahashana iska durkin maysid waa qalad kale intaa wixii kaa shisheeyana laguma nisbayn karo oo waad kala go-anti hadday marayaan iyo hadday qaadanayaan baabu maa yu'maru lmusalli qofka tukanaya waa wixii la faraya an yadra'a waa inuu iska difaaca can ilmamari bayna yadayhi maritaan hortiisa la maro waa inu iska difaaca baabu maa yu'maru lmusalli qofkii tukanaya wixii la amraya ee sharcigu amraya buu baab yahay maxay adee wahuwa kaasina an yadra'a dar-uhu waa in isagoo iska difaaca can ilmamari bayna yadayh in hortiisa la maro sharcigaa amray waa inuu diidaa in hortiisa la marou diidaya sharcigaana amray calabi dad iyo duunyo wixii marayaba iska jooji laakiin bishar waa inaad sutro leedahay waad iska joojin kartaa waxaad si dagaalkan iyo difaacan xaq u leedahay marka aad sutro dhigato axaadiidta soo socotaa shardi ka dhigaysa qofku ama sutro lahow ama ha lahaanin in uu ku hormaraa waa xaaraan oo ma banaana oo axaadiidta waynu ku arki doonaa afartanka sano iyo sheegaya oo muu kala qaadin sutro iyo la-aanteed laakiin goorta ay ku bannaantahy dadka inaad iska waabiso waa markaad sutro leedahay shardiga axaadiidta soo socota xidhaysa can abi saciidin اkhudriyi ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam qaala rasuulku wuxu uhi ida kaana axadukum yusalli midkiin marka uu tukanayo dadyo sunno iyo fara lama kala qaadin falaa yadcu falaa yadac yuu ka tegin axaddan qof yuu daynin yamuru bayna yadayhi hortiisa maraya qofka hortiisa doono inuu mara yuu daynin walyadra' ha iska difaaco ma stadaaca intuu karo fain abaa hadduu diidana falyuqaatilu ha la dagaalamo fainamaa huwa shaydaanu waa shaydaan qofkaas oo shaydaan baa ku dhex jira waa isxambaar isxambaar aadame iyo shaydaan ayaa maraya meesha oo uu isku soo shaydaanku dadka wuu soo xambaartaa oo nabiguba calayhi salaatu wasalaam isagoo xeedho la cunayo waa kii nin reermiyo ximaya un dhab soo yidhi markaasuu dhab siiyey gacantiisa wuxuu hi haddana in jaariyad yaroo xiimaysaa dab soo tidhi markaasuu yihi gacantiisiiyo tii shaydaankan isku qabtay buu hi imanka waa isxambaar markaa way wada socdaa marka saasoo kale weeye sababtan shaydaan loogu sheega waxa weye shaydaan bay iswataa ama yafcalu ficla shaydaan shaydaankaa dadka salaadaha ka waxeeyo ka qalqaliya ficilkii shaydaan ku wadaa qofka shaydaan ficilkii wadana de isba waa lagu sheegi karaa magaciisa marka xadiidkani sutre ma sheegin lakin ka dambe eg can abi saciidin khudriyi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam idaa sallaa axadukum falyusalli ilaa sutratin sutro ha u tukado walyaddu minha ha ku dhowaado uma saaqa macnaahu buu kaxeeyey can abi cubayd xaajibi sulaymaan bori gaadhkiisa ahaa sulaymaan ibn cabdilmelik baa laga yaaba inu ahaa qaala wuxuu uhi ra'aytu waan arkay caaabna zayd layti qaa'iman yusalli isagoo imaamkaasi taagan oo tukanaya fadahabtu waxaan isku dayay amuru bayna yadayhi inaan hortiisa maraan isku dayay faraddanii markaasuu ihakiyey uma qaala wuxu uhi xadaanii abu saciid alkhudri asxaabigaasi wuxuu ii sheegay ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qaala inuu yidhi man istitaaca minkum ka idinka mida kara allaa yaxuula inaanu dhex marin baynahu isaga iyo wa bayna qiblatihi halkuu u tukanayo axadun qof inaanu idin dhex marin ka karaa falyafcal ha sameeyo kiina idinka midahe kara halka uu tukanayo iyo isaga inaan qof dhex marin ka hawshaa qaban kara ha qabto ciddii dhex maraysa ha iska joojiyo man istitaaca minkum ka idinka mida karaya kii kari waayo waa halkeeda dee ama xoog lagu jiidho ama itaabdarra hayso ama ishiisa oo ka qarsoon u maro wuxuu karay allaa yaxuula inaan la dhex marin inaanu dhex marin axadun qof baynahu isaga iyo wa bayna qiblati halkii uu tukanayay iyo isaga inaanu qof dhex marin buu kari karaa dee falyafcalha sameeya mar haddaad kari karta maxaa kuu diiday inaad iska joojiso iska jooji can xumayd yacni bna hilaal qaala wuxu uhi kaana abu saalix qaala abu saalix baa wuxu uhi uxadiduka waxaan kuu warrami camaa ra'aytu wixii aan arkay min abi saciid asxaabiga ah wa samictuhu minhu aan kala maqlay waanaan ku arkay waanaan ka maqlay dakhala abu saciid calaa marwan ninkii marwan ibnu xakam la odhanayey ayaa madaxda ahaa reer bani umaya ayuu u galay abu saciid faqaala wuxu uhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquul waxaan maqlay nebiga oo leh idaa sallaa axadukum ilaa shayin idaa sallaa axadukum midkiin markuu u tukado ilaa shayin shay xaggii yasturuhu min annaasi dadka ka hakinaya ka qarinaya maaha yasturuhu min annaasi dadka sutro uga ah oo difaac uga ah marka shaygii sutradaada ahaa xaggiisa aada u tukanaysa u fiirso shardiga fa araada axadun qof uu doono an yajtaaza bayna yadayhi hortiisa inuu gudbo isagoo sutradii dhigtay falya falyadfac fii naxrihi ha ka difaaca dhuuntiisa oo dhuunta sidaa gacanta ha uga qabto ha iska riixo dhuuntu naxrigu waa halkan dhuunta fain abaa falyuqaatilhu hala dagaalama hadduu diido fainamaa huwa shaydaanun waa shaydaan marka hala dagaalamadaasi qolya waxay ku fasireen waa dafcintanun oo falyadfac fii naxrihi aanubaaba dagaalkiya oo ha iska joojiyo mar labaad ha joojiyo mar saddexaad ha joojiyo saasun hagu joojiyo qolyaha qaarkoodna waxay dhahan me riixidan keliya kuma daynaye wuu feedhi doonaa hadduu dhintona waa hadur waa xaaladaha qofka bani aadamka ah aan dhiiggiisa lasoo qaadin oo haddaad wadnahaba saa ugu dhufato mid daciif ahaa u dhinto dee maxkamaddu waxay xukumaysaa inuu hadur ahaa qofkii kusoo weeraray diinta iyo dunyada iyo naftaba qofka kaa soo weerara waa la difaacayaayo diintiibuu kaa soo weeraray kani marka dagaalkii aa idin dhex maray hadduu ku dhintay khalaas a'imada markaa qeyb ka midi labadaasay u fasireen laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam dee qitaal buu sheegay oo dagaala macnaha haddii xataa isjiijiiday timaado oo isaga laftiisuna ficilku nebigu samaynayo waynu arki doonaa ee neefka xoolaha ahee doona inuu hor maro uu kolna hore ugu dhaqaaqayo kolna dib kolna horey kolna dib si u hakiyo neefka aimaduna markaa ficilkan faraha badan ee salaada ayuunbay ka eegayaan oy leeyihiin dee hadduu ninkii dagaal galo salaadiiba sow kan ka mashquulay oo nin dagaalamay ma salaadu xusuusanayaaba salaadiiba la iskala tego haddii feer bilaabme marka saasay ugu yaro gaabiyeen ha difaacada xadiidka laakiin daahirkiisa waad arkaysa qaala abu daawuud sheekha mualifku waxa uu yidhi qaala sufyaanu thawri sufyaanu thawri faham gaaruu lahaayo wuxuu yidhi yamuru rajulu qofku wuu marayaa yatabakhtaru isaga oo isqaabqaabayo afka taagaya bayna yadaya hortayda wa ana usallii aniguna aan tukanayo faamnachu kaa waan celinaya wayamuru daciifu mid iska miskiin oo tukubayaana hortayduu maraya falaa amnacuhu ma joojinayo waan iska daynayaa dadki isagu labadan u kala qaaday sheekhuyo aragtidiise war dadku isku mid maahaba yidhi ku hormarayaae kasii darana salaada kaa waxyeelaya waa ka kibir iyo santaag ee sanka kaa jeedha oo marka isagoo afka taagayo qushiyeela uu ku jeedho ninkaa soo qabo oo ha sii daynin buuri ila qofkii wuu ka cadhaysiinayaayo shaydaan baa ka wata laakiin qofka miskiinka ee daciifka ah waan iska sii daynayaa buuri kaa waxba isqabsan mayne aragtidaa iyo fahamkaa gaarkaabuu sheekhuna qaatay laakiin meesha waxaa ka cad marka u horeeya qofku inuu hadduu bannaan ku tukanayo ama sunno iyo salaad masjid ku tukanayo inuu sutro samaysto waa mid ama meel ku dhowaado haddii sutradaa uu leeyahna wuu iska joojin karaa dadka haddii aanu sutro lahayn ma joojin karo waxaa habboon oo kale qofka inaan la hormarin walow yuu sutro lahaanin waxaa habboon oo kale meelaha albaabada inaanu qof ku tukanin oo hadduu qofkii albaabkii ku tukanayo isagiibaa ugu talagalay dadki inay hormaraan waxaa habboon oo kale qofka si aan loo hormarin safka halka ka horeysa inuu buuxiyo laba amar baa jiro oo buuxiya safka iyo ha hormarina ka tukanaya marka haddii uu safkii bannaan yahay amar baa dhacay safka buuxiya ah waa la jiriyo waa la buuxin waayo isagaa buuxin waaye hadduu salaada ku jiro xataa inuu tallaabsado buuxiyaabay ahayd haddii uu laakiin buuxin waayo safka ka horeeya la buuxin doonaa taasina waa midh jira oo maaragtay waxyaabaha xusida mudana dadkiina way kala duwan yihiine imaamka iyo ma'muumiintu way kala duwan yihin imika imika waxaynu ka hadlaynay imaamkii iyo qofkii keligii tukanayay laakiin dadka la tukinayo xaaladooda way inoo soo socotaa iyo sufuuftooda ma la dhex mari karaa taasina waa baab gooniya wallahu aclam